waa mahadsantahay axmedow walaalle idaacadda markibley iyo shaqaalaheedana waa magaceleeya ilaaha macadle had ka sokow adigana waa mahadsantahay walaalle horta gobolka amni ahaan gobolku waa wanaagsan yahay wax dhiba kama jiro laakiin maalmahan ama wiiggan ama labadan wiig waxaa saaran culays cunaqabatayn ah oo kaga yimid xagga dowladda oo laga xanibay diyaaradihii gobolka dhegi jiray kana qaadi jiray dadka maaragtay xanuunsan xujayda dadka maaragtay ganacsiga ilmaha ooyooyinka waayeelka cid kastoo maaragtay xawar loo qaaday dhakhaatiir loo qaadayay ama qof kasta oo dan gaara ka lahaa inuu aado xarunta dalka intiiba diyaaradda cunaqabatayn baa laga saaray cunaqabatayntaasna waa mid siyaasadeed weeye oo ay saarayso dowladda federaalka hormuudka weeye xasan sheikh iyo ra-iisul wasaare xamse ayadoo dadka reer gado ku cadaadinaya inay u hoggaansamaan ama ay aqbalaan in axmedoo ay hoos tagaan waad og tahay bishii jaawari xasan waxaa u yimid axmed madoobe oo wata wixii alla wixii ka soo jeeday gobolka angado oo shaqaalaha isaga u ahaa wuxuu ka codsaday in lagu wareejiyo gobolka gado xasan waagaas wuxuu yidhi waa idinku wareejiyey gobolka gado mar labaad hadda shirkii watashiga markuu dhammaaday oo waad og tahay waxaa ka soo baxay inaysan ahayn wax ummadda soomaaliya u qalma iyo muddo korarsi iyo waxaa maaragtay loo joogin waxaa la arki jiray dowlad markii waktigeed u dhammaado ku mashquushaa ee muddo korarsi laakiin dowlad sanadkii koowaad joogta hadda dhahaysa ee muddo aan korarsayna wax laga yaabo wey marka iyadoo taas hadda meel ool u ahayd ummadda soomaaliyad oo dhan u dhexayso annaga reegad ahaana waxaa noo dheeray axmed mar labaad inuu codsaday in lagu wareejiyo gobolka gado xasan sheekhna uu ka ballan qaaday una xilsaaray marka inuu u xilsaaray xasan sheekh mar labaad xamza in gobolka gado lagu wareejiyo maamulka axmedoobe xamse iyo wasiirkeena amniga oo iskaashanaya ayaa waxay saareen cunaqabatayn gobolka ayagoo ku cadaadinaya maamulka gobolka gado in ay diyaaradaha aysan fasaxayn ilama ay ogolaadaan in axmedooye maamulkiisu ay gobolka tagaan taas wey waa arrin siyaasadeed wey marka caalamkana waxaan u sheegaynaa iyo dadka ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobollada soomaaliya in gobolka gado madaxweynaha soomaaliya uu taargedgaraynayo inuu cunaqabateyn saaro isagoo argoosi siyaasadeed uga dan leh waxaad garanaysaan hadda ka hor waagii kii markii dowladda soomaaliya cunaqabateyn ka saartay diyaaradaha ka imaanaya waddanka kenya inay yimaadaan magaalada kismaayo oo ay dowladda uga amar qaataan oo aad garanayso wasiirkii gaashaandhigga iyo xildhibaanadii aadam red waxaa lagu weynaa inay si bareera ku yimaadeen xasan wuxuu ahaa ninkii taageerayay oo lahaa yaan yaan laga celinayn dadka waa iman karaan maanta marka waxaad moodaa colaadii iyo loolankii kala dhexeeyey madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo weli qabaad moodaa caloosha ay ugu jirtaan moodaa xasan sheekh iyo waa maamulkiisa laakiin hal baan ognahay oo xasan iyo xamse iyo axmed waxay qabaan waan ognahay laakiin nasiib darro waxaa noqotay kuwa gobolka ka soo jeeda oo matalaya oo wasiirnimada ku matalaya haddana loo adeegsanayo kuwaasaa nasiib darro ku dhacday si kastaba ha ahaato gobolkan waa gobol ballaaran weeye laba dowladood xuduud lale waxay u dhamaysa cunaqabatayn ma jirto hadday maceesho tahay iyo hadday safar tahay iyo hadday aadis dhakhaatiir tahayba wadamada dariska oo dariska nala ah iyo erebaroodaan ka dhoofaynaa xujayduna ka dhoofaysaa laakiin annagu sanadka inta u dhiman saddexda sano u dhiman maamulka xasan haddii xitaa diyaarad aysan fasaxinin wax maaragtay dhibaato uma arkayno waxa uu qaban buu noo sheegay mooye annaga dhibaato ay noo geysanaysana ma jirto meel kasta oo aan gaarsiin karnana waa gaarsiinaynaa cid kasta oon arrintaas la kaashan karnana waa la kaashanaynaa haddii aan la idmo eedaasna waxaa qaadi doona iyo waxa ka yimaada waxaa qaadi doona madaxweynaha qaadi doona sidaa dalka loo dhaariyay sidaa mas-uulka annagu adeegayaal niman adeegayaal asaga u salagtigaraysay annagu mid lama hadlayno ninka wadanka loo dhaariyo calanka jamhuuriyadda lagu wareejiyey waa xasan sheekh wey xasanoo marka waa ognahay waxa aad qabto haddana wadankii waxaad u badashay qaab beeleed aad u badashay arrinkaagii arrin beeleed isu bedelay waxaa arkaynay ismaaciil margeela wuxuu ku noqday xarunta dalka laga xukumo ururada hadda niman uu fuud oo meelaha marmarayo kolla u tagayo hargeysa tagayo kolla tagayo meesha la yihahdo jibuuti oo samaalo iyo waxaanaan aqoon ka shaqaynaya waa maqlay wadanka marka waxaad moodaa in aad qaab qabiil ku maamulayso maalin dhaweyto waxaan maqlaynaa adoo leh puntland looma baahno iyo wax walba waa asxinaynaa iyo saanaan yeelayna puntland waa gool ka mid a goolada soomaaliya waa state ka mid a stateyada soomaaliya waa statekii dhalay federalismkan waa statekii dowladda soomaaliya salka u dhayoway macnaheedu markaad tirahda saas waa qaab gadana aad nacmatay ku samayso warkaagu waa cad yahay oo waa dee qaab qabiil weye dagaalkaagu qaab qabiil weeye laakiin hadda haddaad hataa qaabkaas qabiil aad isku adoo maanta jamhuuriyadda federal soomaaliya xukuma hadday kula haboonaatay qaabkaas qabiil inaad u dagaalamto malayn maayo inaad caana ka cabaysay qolada aad hadda duulaanka ku tahay ama puntland ha noqoto ama gada ha noqoto annagu aqoonna waan u leenahay dowladnimo nidaamka iyo dagaalka iyo waxa aad wadana inaadan ku faa'iidayn baan ognahay adkaysina waan u leenahay inaan maaragtay aad aad abaabulayso iyo kuwa makasta oo kula joogaba inaysan guul ka gaarayn siyaasadda soomaaliyana gacmaha naga ay ku dambayn doonto haddii aan la idmo aan kaa dhex waa tahay suldaan gurey su-aasha kale aan jeclahay waxay tahay waxaa sheegtay inaad xiriir la samaysay mas-uuliyiintii dowladda federaalka ee ka soo jeeda gobolka gedo islamarkaan rajaxumo ay muuqato marka xaaladda mar haddii halkaa marayso xayiraaddiin ay ka dhalatay dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha iyo noloshaba sidee xal lagu gaari karaa
wallaahi xalka waxaa weeye wax dhibaato ah dhibaato markay dhacdo waa runoo xayiraaddu dhibaato waa keenaysaa laakiin maxaa ka dambeeyaa meesha taalla dhibaatada ka dhalanaysa dhibaatada ka dhalanaysa xayiraadda diyaaradaha oo dhaqaalo leh oo safar leh oo dad xanuunsan leh oo waxaasoo dhan leh waxaa ka xun amni darada ka imaanaysa iyo dhaawaca iyo dagaalka iyo dhibashada iyo burburka ka imaanaya ka daran sababtoo ah khibnada ka dambaysaa ka daran qolkaan hadda u amna weeye waa isku xiran yahay wax dhibaataa kama jirto deganaan siyaasadeed iyo deganaan amniba waa ka jiraan iyo deganaan dhaqaala waa ka jiraan saddexdooda marka hadday isqabtaan haddii wax hoos u dhacayaan waxaa la qaataa inay hoos u dhacaan midka dhaqaalaha waxaa ka xun in midka siyaasadeed iyo midka amniyo ka jira ay hoos u dhacaan baa ka xun waxaa xasan ka shaqaynayana waxaa weye axmed iyo gruubkiisa intay yimaadaan gobolka in lagu qaybsamo la isku laayo wey dhiig inuu ka dhaco wey si aan kursigiisa kismaayo yaalla oo soo gaarin goobweyn si aan loogu imaan wey macnaheedu waxa ay ka dagaalamayaan xasan iyo axmedna waa garanaynaayo waa dib u xoreynta bu-aalo wey iyo ciidamada iyo iyo ciidamada iyo siyaasiyiinta ku howlan in agos haddii la gaaro doorashadii jubbaland la sameeyo in doorashadii jubbaland la sameeyo marka taas weeye midda aan aan ka aan annagu aan arkayno waxa ayaga ka qaylsiinayo xasan iyo axmed ka qaylsiinaya xamsana waa middaas wey laakiin kuwa garan laha oo ayaga hoos jooga oo magaca gobolka sheeganaya ama xildhibaanaha ahaadeen ama wasiiraha ahaadeen kuwaas wey kuwa nasiib darada ku dhacay marka annaga reer qurbajoogtanada iyo mas-uuliyadda gobolku way isku xiran lahay mas-uuliyadda gobolka iyo qurbajoogta waa isku xirantahay marka saddexdaa arrimood markay isukaaya qabtaanna waxaan door bidaynaa ku adkaysanaynaa wixii dhaqaalaha hoos u dhacaya u dhaceen laakiin waxaan ilaalinaynaa amniga iyo isku xirka gobolka mid siyaasadeed iyo mid amniba inuu sidiisa ahaado haddii alla idmana bishaas soo socoto july halkii loo gaarana siyaasiyiintii jubbaland oo dhan waxay isugu imaan doonaan degmada baarlame si kastaba aan ku imaano ama etoobiya aan kasoo galno ama kenya aan kasoo galno wareever ay noqotaba marka maamulka jubbalandna waa la dhisayaa gaale oo maamulka jubbaland oo loo dhanyahay waa la dhisayaa howlgalkii jubbalandna waa fulinaynaa ciidan iyo tayo iyo dhaqaale iyo gaadiid iyo wax walba o dhan aan ka xoreyno jubbalandna waan haysanaa awood baan u leynaa marka waxaa xasan iyo xamadooye dan kaliyaado xamadooye xasan iyo xamse ka dagaalamayaan kuwaas weeye marka waxba u dhigan mayso kuwaas hadda asaga la shaqaynaya isaga oo xasan asagoo u dagaalamaya qaab qabiil oo musadixi iyo ismaaciil margeele iyo asaga waa isku xiran yihiin oo dan qabiil oo ka dhaxaysa ay noo muuqanayso kuwa ra-iisul wasaaraha sheeganayo iyo maamul- inuu maamul gobol madax ka yahay oo ayaga la isticmaalhayana ayagaa waxay dee dadkii aan maaragtay garashadeedu intaas ay leedahay wey marka eh, waxaan rabnaa marka insha allahu arrintaas inay sidaas ahaato eh, dadku ay saas u fahmaan aan u fahansanahay u arkayna u arkaan xasan inaan ognahay iyo xamse iyo xasan inta axmedoobe danta ay leeyihiin inay taas tahay inaan ognahay inaan si adag uga hor imaan doono oo tallaabo kastoo ay qaadaan aan ka fowjiganahay gobolkaana uusan u leecaynin diyaarad la joojiyey weligiin joojiya hana soo daynina annaga xagganaga ka imaan mayso waraaqintaan idin qorno axmed iyo gruubkiisaan raalli ka nahay ha yimaadeen ka imaan mayso xagganaga idinka marka yeedan yeedan ka imaanay waraaqo inaad tidhahdaan oo gobolkii waa fasaxaynaa saanaan yeedanaa inaad tidhahdaan yeedan ka imaan annaga dhibaato waa rabnaa saddex sanaad xilhayn xilka wadanka haynaysaan gadan waa jiraysaa waana jiri doontaa marxaano waa jiraya waana jiri doonaa daaroodna waa jiraya waana jiri doonaa xasanoo meeshay kula gaartaa kula gaarta marka annaga waxay noo dhibeyso ma jirto runaqbatayn baan puntlandna ku samaynaya gadana ku samaynaya waxba Xasan, noo hawleena diyaaradda ka soo gareysano diyaaradda ka soo gareysano garowe ee baareena timaado inaan ka soo gareysano garowe inay timaado garbahaar gaalkacyo ka soo gareysano inay timaado dolowa awood u leenahay awood baan leenahay dhaqaalihii baan u leenahay siyaasadda baan u leenahay eh, diyaaradii baan u haysanaa marka waxay noo dhibaysa ma jirto Shaqa- rakaabka anagu intay ka duulaan dooloway garowga ka dhigayaan gaalkacday ka dhigayaan adduunka meeshay rabaan ka aadayaan marka eh, annagu marka u nuglaan mayno handadaada aad xasanow adiga iyo xamse iyo axmedow aad bahadadaysaan oo cunaqabateynta diyaaradaha sababtoo ah waana u naganaadaan tallaabo kala qaadi karin waana u naganaadaan awood ciidan iyo tallabaad noo qaadi kartaa aysan jirin laakiin diyaarad caruur iyo maato iyo miskiino ay adeegsanayaan in dagaalkiina uu noqdo oo ay maaragtay noqota hadadaadaas iyo aawadayntaas waxaa weeye nasiib darada maaragtay waddanka haystay ka mid tahay. marka insha allahu eh, waxaan yeelaynaa arrintaas u nuglaan mayno caalamkana waa gaarsiinaynaa xeedaha xuquuqul insaanka dadkoo dhan ba- iyo cid kastoo khuseysay safaaradaha adduunka waa gaarsiinaynaa in maaragtay gobolkaas si maaragtay jiriime ah ama juurfal ah oo xukuumadda xasan sheekh ay uga dhaqmayso oo ay ku cunaqabateenayso gobol ka mida gobollada soomaaliya sabab la-aan doonaysaa dowladdii oo taageersan yahay shacabkii oo taageersan in la iska cunaqabateeyo oo nin shaksi ah oo ay wax kala dhexeeyaan oo maamulkii gobolka jubbaland ee khilaafaadka ka dhexeeya xasan ilaa labaiyo toban sane khilaafaad ka dhexeeyay waa kuu tujoogaya inaad tiraahdo adoo madaxweynihii dalka ugu dhaariyey waa nasiib darro wey aad bay nasiib darro u tahay ka shacbi ahaana ogolaan mayno ka maamul ahaana ogolaan mayno ka qurba joog ahaana ogolaan mayno meel kasta u gaarsiin karnana caalamka waa gaarsiinayna eedaasna waxay agtaa laa madaxweynaha soomaaliya waana maasanta walaal